kulanka wadatashiga ee diyaarinta istaraatiijiyada bahda cadaalada oo sidamaa la moodaa ka dareeray magaalada jowhar ayaa hagaasintii wasaaradda cadaalad iyo arrimo garsoorka hirshabeelle ayaa gacan ku helaasa wasaaradda cadaalada dowlada federaalk soomaaliya oo laga gabagabeeya magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle bulshada ku noolo magaalada jowhara qeywasha shaldubanga oo xubnoosha laakushal xuli yaa ku qayb galina kulanka iyo weliba yaha gudbiyana fikridoosho ka saabsana baahinta cadaalada gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo weliba uuse sheegay inay muhiimya tahay in la dhaqangeliya fikrado bulshada yoha gudbiyana afkaartii laga soo aruuriyey bulshada ku nool gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan degmada jowhar in maarata yani wasaaradda cadaaladdu ay gudbi doonto lagana faa'iidaysan doono waayo aragnimadii iyo khibraddii iyo maarata yani wixii maarata ka soo baxay dadkaas oo afkaar ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda cadaalada iyo arrimo garsoorka hirshabeelle xasan cabdulaahi axmed ayaa ku hadalay muhiimadda kulanka
saddex abiraad la soo dhaafay waxaa noo socotay istaraatiijiyadda bahda cadaaladda oo guud ahaan gobolada ama istidiyada dalka laga soo qabtay laga bilaabo gobolka banaadir ilaa maanta oo jowhar joogna u dambayso intaas waxaa la raadinayaa baha cadaalad oo hal istaraatiijiyad iyo hal hadaf leh waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inay ugu dambeyntii ay soo baxaan wax miro dhala oo loo aayo istaraatiijiyadda lagu hagi doono bahda cadaaladana ay ka soo baxdo wax aan loo aayo insha allahu tacaala waxaana faa'iidnay saddexdii beri lasoo dhaafay afkaar kala duwan iyo wax badan oo la nabadgareeyey feedbackna uu ka soo laaban doonaa insha allahu tacaala istaraatiijiyadan hadda la bilaabay waxay mari doontaa saddex heer heerkan ugu horeeya waxaa la yidhaahdaa horizontal one ama h one baa la yidhaahdaa waa qaybta koowaad goboda dhan baa laga soo qabtay hal riboodo oo isku oo dhammaystiran baa la samayn doonaa
garaad cadow ahna heer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka hirshabeelle oo ku hadalay gebagabada iyo weliba uuse sheegay in walbadan lagu bedelo doona bulshada qeybasha shildubanga oo fikrasho ka dhiibidiya kolonkonga
marka insha allah waxaana dareemayaa waxyaaba hadeer socda haddii ilaahay nafta baaqi nooga ciddi gaarta inay wax badan ay iska bedeli doonaan wasaaradda runtii federaalkana runtii waxay wadaa howl aad iyo aad u wanaagsan oo aan ku ammaanayna runtii shirar badan oo aan ku galnay wadanka dhexdiisa aan ku galnay degmooyin gobollo ka mida soomaaliya ka mida aan ku galnay aad iyo aad ayuu dadaalayaan runtii ilaahay la garab garo oo wasiirka ugu horeeyo marka muhiimadda noogu weynay inay waqti iska qaadna maahan waa inay ka mahad celinayaa wasaaradda cadaalada iyo arrimo garsoorka hirshabeelle iyo dadaalya ankajarta dardargelinta arrimo garsoorka iyo baahinta